alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira baabu maa jaaa fi man lam yaqnac bilxalifi biاllaah ay haadaa kani baabu maa kii baabkiisa weeye ay baabu bayaani maa jaaa fi man lam yaqnac bilxalifi biاllaah wuxuu caddaynayaa cidda xukunkeeda aan ku qancin dhaarta ilaahay jala wacalaa loogu dhaarto dhaarta markaa axaadiid ku saabsan horeynu u soo maray waajibku marka la dhaaranayo ilaahay jala wacalaa waa in lagu dhaarto sideedabana tacriifka dhaartu waxa weeyaan ta'kiidu shayi bidikri mucadamin bisiiqati makhsuusati bilbaai aw itaayi aw ilwaaw waa shayga la rabo in la adkeeyo in lagu adkeeyo cid la weyneynayo oo la sheego magaciisa bisiiqati makhsuusa si gaarana siiqo gaara xaal ay leedahay oo tusaale ahaan xuruuftaa la idhaha xuruufulqasamka mid ka mida la isticmaalaya sida in wallaahi la ydhaah ama bilaahi la ydhaah ama tallaahi la ydhaah haddaba qofka ilaahay loogu dhaartaa waa inuu ku qanco oo tusaale ahaan dee labada qof ay wax isku hayaan oo mid lagu yeesho dhaar xaq loogu yeesho inuu dhaarto marka khusuumaadku ay jiraan ee wax la ysku hayo dabadeetana uu ilaahay ugu dhaarto ciddaa ilaahay loogu dhaartay waa inay ku qanacdo weeye waa inay heeh ku qanacdo waxaa kaloo ahlulcilmigu yidhaahdeen sida saxiixa waxaa soo hoosgelaya walow yaan maxakamadaba la joogin ama aanay khusuumaba jirin qofku hadduu ilaahay kuugu dhaarto waa inaad ku qanacdo towxiidka halkuu ka soo gelayaana waxa weeye ilaahay jala wacalaa marka lagugu dhaarto inaad ku qanacdood ku raalli noqotaa waa min tacdiimi illaahi jala wacalaa weyneynta ilaahay la weyneynayay ka mid tahay haddii arrintaa la waayood ku qanci weydana kamaalu towxiid baa taasi ay wax yeelaysaa ama ay wax ka dhiman yihiin baa macnuhu noqonaya can ibni cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi laa taxlifuuha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabayaashiin man xalafa billaahi ilaahay qofka ku dhaaranayaa falyasduq run ha sheego man xalafa billaah ilaahay qofka ku dhaartaa falyasduq run ha sheego nuskhada qaar waxaa idinku yaalla man xulifa lahu billaahi falyusadiq laakiin sidan aynu akhriyaynaa saxa man xalafa billaahi falyasduq qofka ilaahay ku dhaaranaya run ha sheego waman xulifa lahu billaahi qofka ilaahay loogu dhaartaana falyarda ha ku raali noqdoba macniha ha ku qanco waman lam yarda qofka aan ku raali noqon dhaarta ilaahay loogu dhaartayna falaysa min allah ilaahay xaggiisa waxba kagama sugna macnihii ilaahay jala wacalaa beri buu ka yahay isna ilaahay beri buu ka yahay taasina waxay keensanaysaa arrinkaasi inuu yahay dembi weyn oo khatar badan rawaahu bnu maajah bisanadi xasani ibnu maajah ayaa wuxuu ku wariyey sanad xasana xadiidkan sixadiisa culamada qaar waxay idhaahdaan waa daciif laakiin bacdi ahlilcilmiga ka mida way quweeyeen oo alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu xasan kaga dhigay buusiirina sawaa'idiisa sidaa aragtaan sheekhuna bisanadin xasan buu yidhi ashaykh sulaymaan ibnu cabdilaahi ibnu muxamedna isna taysiiru lcasiizi alxamiidka uu ku saxiixiyey alimaamu alalbaniyuna irwaau lkhaliilka isna uu ku saxiixiyey khulaasadu markaa waxay tahay haddii qofka ilaahay loogu dhaarto waa inuu ku qanco taasina weyneynta ilaahay uu weyneynayo ayay ka mid tahay iyo kamaalu towxiidka masale kaleoo shuraaxda qaar baraarujiyeen baa jirtoo ku saabsan qofka haddii uu doono tusaale ahaan inuu qof u dhaarto dabadeetana uu yidhaahdo ilaahay baan kuugu dhaaranaya ama ilaahay baan kuugu dhaarta uu yidhaahdo may may ilaahay ha igu dhaaranine cid kale igu dhaaro uu yidhaahdo haa ilaahay ha igu dhaarane cid kale igu dhaaro oo intuu dhaartii ilaahay loogu dhaaranayey iska diido oo uu maaragtay aamini waayo uu cid kale doorbido in loogu dhaarto ta noocaasa ayaa baabkan marka la joogo ugu halis badan kufri baana ahlucilmigu ku tilmaamayaan fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye annahyu reebista la yska reebe can ilxalifi bilaabaai aabbayaasha in lagu dhaarto hooyooyinka in lagu dhaartaana ma bannaana cid kaloo makhluuqa in lagu dhaartaana ma bannaana ilaahay unbaa lagu dhaaran karaa bes athaaniya masalada labaad alamru waa farista la faray lilmaxluufi lahu billaah kii ilaahay loogu dhaartay an yardaa inuu raalli ku noqdo uu ku qanco isagoo ilaahay weyneynaya athaalita waciidu man lam yarda qofka aan raalli noqon waa goodiga loo sheegay oo waxaa la yidhi falaysa min allaah ilaahay xaggiisa waxba kagama sugna taasina waa waciid in arintaasi kabiire uu yahay iyo dembi weyn bay tusinaysaa waxaa kaloo baabka masaa'ilkiisa ka mida qofka ilaahay ku dhaaranaya inuu run sheego waayo qofka ilaahay ku dhaartay isagoo been sheegaya laba dembi buu ku dhacay dembiga koowaad waa beenta oo beentu ama dhaaro ama ha dhaaranoo sideeday dembi u tahay dembiga labaadna waa inuu ilaahay magaciisa maray oo uu ku dhaartay isagoo been sheegaya waay laba dembi weeye ciyadan billaah baabu maa jaaa fii qowli maa shaaa allahu wa shita wuxuu kanina baabu yahay caddaynta la caddeeyo xukumka ama maa jaaa ay aladii jaaa waxa ku soo arooray fii qowli maa shaaa allahu wa shita odhaahda la ydhaah maa shaa allahu washita waxaa ku soo arooray caddaynta la caddaynayo baawiye yanii kelmaddaa xukumkeeda ma jaaisba ma hayru jaaisba ma shirkiba muxuu yahay xukumkeedu maa shaa allahu washita horena axaadiidta waynu ugu soo maray iyo aaaarta haddana axaadiid ku saabsan buu keenaya qaala wuxuu uhi wacan qutaylata waxaa laga wariyey qutayla waa qutayla bintu sayfiy alansaariya صaxaabiyat muhaajira ana yahuudiya nin yahuudi ah ayaa ata nabiya nabiga u yimi salى اllahu عalayhi wasalama waqaala wuxuu ihi inakum idinkuba haddaa muslimiinta tihiin tushrikuuna shirki baa samaysaan taquuluuna waxaad tidhaahdaan maa shaa allahu washita maa shaa allahu wixii ilaahay doono washita adna aad doontaa dhacaya saasaad tidhaahdaan wa taquuluuna waxaad kaloo tidhaahdaan walkacbati kacbadan ku dhaartay kacbada in lagu dhaartaana iyaduna waa xalifun bikayr illaahi oo waa shirki fa amarahum nabiyu nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama idaa araaduu marka ay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay idhaahdaan warabbi alkacba rabbiga kacbadan ku dhaarta halkii kacbada lagaga dhaaran laha warabbi lkacba waa in la ydhaah wa an yaquuluu iyo inay idhaahdaan maa shaa allah wixii ilaahay doonaa dhacaya uma intaa dabadeedna shiita adoonto rawaahu nasaa'iyu wa saxaxahu marka hadalkaa maasha allahu wa shita iyo in kacbada iyo makhluuqa kale lagu dhaartaa inuu shirki yahay baa xadiidka laga qaadanaya waayo ninkaa yahuudigii markuu yihi inakum tushrikuuna shirki baa samaysaan oo hadalladaasaad tidhaahdaan rasuulku kuma qabsan calayhi asalaatu wasalaam oo ma odhan hadalladana shirki maaha soo ma aragtaan marka haadaa yadul in alfaadda noocaasi ay shirki tahay waana shirkul alfaad oo haddaanu qofku macnaha ay xambaarsan tahay ee aaminsanayn oo aanu ictiqaadsanayn waa shirkun asqar weeye walahu ayضa waxaa kaloo u sugan yani nasaa-i ayضan can ibni cabaasin uu ka wariyey radia allahu canhuma ana rajula nin ayaa qaala linabiyi nabiga ku yihi salى اllahu alayhi wasalama maa shaaa allahu wa shita nin baa sidaa rasuulka ku yidhi ay ilamru arinku maa shaaa allahu waa sida ilaahay doono wa shita adna adoonto faqaala kolkaasuu rasuulku ku yihi ajacaltanii ma waxaad iga dhigtay lilaahi alleh niddaa mid la masa ah ood la simayso ajacaltanii lilaahi ma ilaahay baad iiga dhigtay niddaa nid yacnii midaad la simayso oo aada la masaynayso qul waxaad tidhaahdaa maa shaaa allaahu waxdah ay ilamru arrinku maa shaaa allaahu waa sida ilaahay doono waxdahu keligii xadiidkana nasaa'iya baa wariye waana xadiid saxiixa hoo sugan waay marka waxaa laga qaadanayaa haddii la yidhaahdo maa shaaa allahu wa shita ama maa shaaa allahu wa shaaa fulan inay tahay arrintaasi tandiidka wax ka mida nidu yeelista nidu yeelistanina waa shirki asqar ah oo kii weynaana wadda u noqon kara weeye haddaba labadan xadiid kaa hore waxaa ku soo arooray waxaad tidhaahdaan maa shaaa allahu uma shita kana maa shaaa allahu waxdahu horaynu u soo marray oo waxaynu nidhi sida akmalka ah ee dhammayska tirani xagga towxiidkana ku fiicani waa in la yidhaahdo maa shaaa allahu waxdah wixii ilaahay oo keligii doonaa dhacaya haddii la yidhaahdo maa shaaa allahu uma shita oo uma meesha la keenana waa jaa-is weeye waayo sinaanshihii meesha ka muuqanayay kolka uma la isticmaalo wuu ka baxaya haddii la isticmaalo wow la yidhaah maa shaa allahu wa shaaa fulaanoo wow la isticmaalona waa eriga mamnuuca ah ee shirkiga noqonaya qaala wuxuu uhi walibni maajah ibni maajah waxa u sugnaaday oo cani ufayli ufayl uu ka wariyey ufayl ibnu cabdilaahi baa la odhan jiray ufayl ibnu cabdilaahi ibnu sakhbarah ayaa la odhan jiray akhii caaishata liummiha waa caasho walaalkeed oo xagga hooye ay ka walaaloobeen qaala inuu yidhi baa laga wariyey ra-aytu waxaan ku riyooday kaanii ataytu sidii oo aan u imi calaa nafarin koox min alyahuudi yahuudda ka mid ah ra-aytudani waa min aru'ya riyo xaqaanay ahayd ra-aytu waxaan ku riyooday kaanii ataytu anigoodii moodo inaanu imi calaa nafarin koox min alyahuudi yahuudda ka mida qultu waxaan dabadeeta kuuhi innakum idinku la antum lqowmu rag ragaayaal ahaan laydeen lowlaa annakum haddii lalaa yahay idinku taquuluuna inaad tidhaahdaan cusayrun ibnullaah cusayr waa ina ilaahay haddii hadalkiinna noocaasee gaalnimada ahi aanu jiri lahayn ee cusayri inaan ilaahay ka dhigaysaan rag ragaa noqon laydeen qaaluu waxay iyaguna igu jawaabeen waa ri'e garo wa inakum idinkuna la antum lqowmu ragraga ayaa ahaan laydeen lowlaa annakum haddii lalayahay idinku muslimiinay taquuluuna inaad tidhaahdaan maa shaaa allahu wa shaaa muxamed arrinku waa sida ilaahay iyo muxamed doono uma marartu haddana waxaan soo maray binafarin koox min anasaaraa kiristaanka ka mida faqultu waxaan ku idhi inakum idinku laantum lqowmu rag ragaa noqon lahaydeen lowlaa annakum taquuluuna haddii lalayahay inaad tidhaahdaan almasiixu bnullaah masiix waa ina ilaahay qaaluu waxay idhaahdeen wainakum la antum lqowmu lowlaa anakum taquuluuna maa shaa allah washaa muxamed sidiioo kale iyaguna yidhahdeen waay oo ilaahay qur-aanku ku sheegay yahuudduna inay idhahdaan cusayr baa ina ilaahay ah kiristaankuna ay idhahdaan ciisa ina ilaahay ah tacaala allahu cama yaquuluuna culuwa kabiira waqaalat alyahuudu cusayrun ibn اllahi waqaalat الnasaara almasiixu ibn اllah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون فلما أصبحت مركان وابريست أخبرت وحان الشيغي بها الريادي من أخبرت عدان وورم ثم أتيت النبي دبلت النبي قانو إمي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وأن الشيغي قال وحو دبلت رسول كويري هل أخبرت بها أحدا عد مياد وورمتي marka waxa ahlulcilmigu leeyihiin waxaa suuro geli lahayd haddii uu idhahaa cidumaan sheegin inuu ka odhan lahaa arinta noocaasa ka gaabso iska ilaali si khaasa uu arintaa ugaga degi lahaa un qultu waxaan ku uhi nacam haayo cid baan u sheegay qaala wuxuu ihi faxamid allah ilaahay buu mahadiyey rasuulku waathnaa calayhi ammaantiisana wuu soo celceliyey uma qaala dabadeetana wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed faina ufaylan ufayl saxaabiga la ydhaahdaa ra'aa wuxuu arkay ru'yaa riyuu arkay riyadaasoo ahbara biha uga waramay man ahbara ciduu uga waramay oo minkum idinka idin ka mida riyo ciduu u sheegayba wuu u sheegay ayuu arkay wa inakum idinkuna qultum waxaad tidhaahdaan kelimatan kelmad kelmadaasoo kaana yamnacunii uu ii diidaayey kada wakada waxaa iyo waxaasaa ii diidaaya an anhaakum canhaa inaan idinka reebo oon idin idhaahda iska daaya falaa taquuluu ha odhannina dad yahow maa shaaa allaahu wa shaaa muxamed sidaa ha odhannina walaakiin ha yeeshee quuluu waxaad tidhaahdaan maa shaaa allaahu waxdah ilaahay oo keli wuxuu doonaa dhacay marka makhluuqu mashii'a iyo doonis wuu leeyahay waxaa u daliila wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah ha yeeshee mashiicada makhluuqu mid mustaqiloo madax bannaan ma aha ee waa taabicatu limashiiati illaahi jala wacala mashiicada ilaahay bay hee daba socota sidaa awgeed baa iyadoo towxiidka la taxqiijinayo ayaa la yidhi maa shaa allahu waxdah waana cibaarada akmalka a weeye xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa iyo kaa horeba sida rasuulku calayhi asalaatu wasalaam quluwiga iyo shirkiyaadka saxaabada iyo ummaddiisa uu uga digaayey ee uu ugu diidaayey waa in markaa saasoo kale dadka looga diido loogu diido oo loogu sheego wixii aan sax ahayn qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye macrifatulyahuudi garashada ay yahuudu garanayaan bishirki alasqar shirkiga yar macrifatulyahuudi waa garashada yahuudu garanayeen bishirki alasqari shirkiga yar athaaniya masalada labaad fahmu linsaani waa qofku siduu wuxu fahmaya idaa kaana lahu hawan hawe markuu leeyahay oo marka waxaani aanu xaqdoon iyo daacadnimo ka ahayn ee uu hawo ka yahay wax badan baa laga yaabaa inuu fahmu isu geegeeyo isagoo waxa uu fahmayo wax ka weyni ay ka qarsoon yihiin oo imanka nimanka yahuudda la idhaahdaa iyo kiristaankuba shirki weyn bay ku jiraan soo maaha oo waxyaabo markaa kufriyaad ahoo cadaaimay ku dhex jiraan uma muuqdo taas taasi uma muuqato ee iyadoo saas tahay baa waxaa u muuqda hee shirkiga asqarka ah ee dadka muslimiinta qaarkood ay ku dhawaaqayaan ayaa u muuqda markaa waxa shirkigan weynay ku jiraan ka indhasaabay kaa ka hooseeye muslimiinta qaar ku dhawaaqayaanna tusay dee waa hawada soo maaha hawada weeye markaa saasuu sheekhu yidhi fahmu linsaan idaa kaana lahu hawan qodobkaasina waa mid muhiima dadka qaar baa marka ay hawadu sidate ee waxyaabaha qaar ay u nusraynayaan ama u gargaarayaan waxbay isku soo jamaacuudinayaan ciidda ka badan ma garata markay xaqa noqotona way ka indhasaaban yihiin ciyaada bilah athaalia qowluhu sala allahu alayhi wasalam ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baad nid iiga yeeshay buu ku yihi ninkii yidhi maa shaa allah washita fakayfa biman qaala midka yidhi xaalkiisu siduu noqon lahaa oo rasuulku ugu inkiri lahaa hadduu maqli lahaa cidda tidhi maa lii man aluudu bihi siwaaka ma lihi cidaan magan galoon adiga ahayn iyo walbaytayni bacdahu labada beydee ka dambeeya cidda sidaa tidhi waa nin la odhan jiray buusiiri hadalkaana wuxuu ku yidhi gabaygiisa burdaha la ydhaa caanka ah burdaah soomaaliduna waagii hore kitaabka aad bay u isticmaali jirtay oo ninku haddaanu burda aqoon wadaadba looma aqoon haddaanu burdaa xifdisanaynoo marka laysu yimaado ama la duceeyo aanu ku dhufan wadaadba looma aqoon balmuu qur-aanka dhakada ka hayo soddonka waay kitaabkaasna aada iyo aad baa maaragtay loo sharaxay loo faahfaahiyey ninkan qoray qarniyadii dhexuu joogo nin iska gabayaayunbuu ahaa reer masarna wuu ahaa kolkaa aad baa loo faafiyey intaasoo sharaxna waa lagu sharaxay saasuu udhex qaaday dadka muslimiintaa ilaa dadka caamadaa qaarkood marka la idhaa burdo la sheegayo burdi ha la akhriyo burdi ay qaarkood qur-aanba moodeen ma fahamtay oo nin wadaadaa maalin wuxuu ihi ninbaa sigaar nagu shiday annagoo gaadhay la socona kolkaasa war sigaarka naga daa kolkaasi ui horta qolada wadaadadaa sigaarka ma burdaa lagaga akhri baalka way diidaanuune burdu waa maxay su miyaanu qur-aanka ahayn ya burdaha la sheegaya miyaanu qur-aanka ahayn buu yidhi calaa kulli xaal burdaha shirkiyaad baa ka buuxa wuxuu u baahan yahay si gaara in wax looga qoro ama looga hadlo qaladaadka diiniga ah ee dhex fadhiya burdadaas si gaara in looga hadlo shirkiyaadka kelimaadka shirkiga ah ee ku jira haddii la islaa tiriya aada bay u badan yihiin markaa beydadkan ayna quseeyo sheekhu halkan ishaaree waxay ahaayeen yaa akrama arusli maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli lxaadiثi alcamimi imli lam yakun fii macaadi aakhidan biyadi fadla wailaa faqul ya zallata alqadami faina min juudika adunya wadarataha wa min culumika cilma alawxi waalqalami beydkaa hore sheekhu sheegaayo wuxuu leeyahay rususha kii ugu karaamada badnaayow melihi midaan magan galoon adiga ahayn cinda xuluuli lxaadiثi alcamimi dhibaatooyinka caamka ahi markay yimaadaan adiga mooye cid kaloon magan galaba melihi oo aan xaggiisa u irkado ilaahay talo xagguu ku iloobay ya ilaahay nebi maxamed abuure calayhi salaatu wasalaam risaaladana u soo dhiibay ee sharfay ee ka raali noqday koonkan oo dhanna isagoo abuuray talo xagguu ku iloobay hada aljaahil yani waxa weeye waxay kutusaysaa leexsanaan iyo jahli bay kutusaysa wuu sii wado wuxuu hi lam yakun fii macaadi akhida biyadi fadla wailaa faqul ya zallata alqadami haddii maalinta qiyaamaha aakhire la i celiyo aanu gacanta i qabanin oo fadli xaggiisa ka ahaaday dartii aanu igu qaban gomadaydu naar bay ku siiban buu leey naartaan geli halkaana waxaa ku sugan sheegasho uu sheeganaya haddaanu rasuulku naarta ka badbaadin inuu naarta ku dhacayo oo uu ku siibanayo ta noocaasina iyaduna waxa weeye waa jahli kale waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidna naarta kama badbaadin kara hadduu cid naarta ka badbaadin karayo adeerkii abu aalib oo markii hore yaraantiisii soo koriyey aabbihiina ay iskubah ahaayeen markii dambe xataa rasuulka loo waaxyoodayna difaacayey oo gaalada ka ilaalinayay ilaa uu dhintay ayuu naarta markaa ka difaaci lahaa waay ilaahi mooye cid kaleo cid naar ka badbaadin kartaa ma jirto wuu sii wadayoo wuxuu ihi waxyaabaha aad ku deeqday waxaa ka mida adduunyada iyo dangaladeeda oo aakhire ah adduun iyo aakhiraba adaa ku deeqay buu juudkaagay ka midta culumtaada iyo cilmiyadaadana waxaa ka mid ah waxa ku yaala markaa lawxulmaxfuudka cilma alawxi waalqalami alla waxal mawxul maxfuudka ku yaalaa culumtaaday ka mid yihiin waliba culumtaadu intaasoo keliya maaha waa ka mid marka calaa kulli xaal markuu adduun iyo aakhiraba nebi maxamed siiyey calayhi asalaatu wasalaam wax alla wixii lawxulmaxfuudka ku qoraana wuu yidhi culumtaaday ka mid tahay naarta haddaanad iga badbaadinna waan ku dhacayaa uu yidhi cidaan magan galana melihi wuu yidhi oon adiga ahayn markay dhibaata timaado maadaa taraka lilah ilaahay muxuu reebay kaas marka ya wax alla wuxuu ilaahay u reebay ma jirto ciyaadan bilah marka kii ereygaa ku dhawaaqay maasha allah washita baa rasuulku sidaa ugu inkiray hadduu kaa maqli laha maxaad u malaynaysa shaki maleh inkaarkuu ku inkiri lahaa inuu aada iyo aada u sii weynaan lahaa waxyaabaha haddaba layaab kale waxaa ka mid ah burdada alfaada noocaasa ay ku qorantahay baa dadka qaar ay ku sheegayaan nebi ammaan ay ku sheegayaan wax wanaagsan ay ku sheegayaan ciddii tirise ay ku sheegayaan inuu ahaa awliyada ilaahay ka mid ahaa ya oo ilal aana dad weliba wadaada sheeganaya ay faafinayaan oo ay maaragta akhriyayaan marka wacinda allaahi tajtamicu lkhusuumu araabica masalada afraad ana haada arinkani laysa min ashirki abari shirkiga weyn ka mid maaha alfaada noocani liqowlihi baa u daliila ymnacunii kada wakada waxay waxaasa ii diidayaan anhaakum canha inaan idinka reebo marka macnii sheekhu wuxuu tilmaamayaa haddii eriyadani shirki akbara ay ahaan lahaayeen uuu diidi lahaa mar alla markuu ka maqlaba waayo mar walba shirkiga akbarkaa rasuulku waa diidaya calayhi asalaatu wasalaam waxaa isweydiin la haddaba waxaan u diidayey muxuu yahay riwaayad waxa la yidhi waxay tilmaamaysaa xishood baa u diidayey hadday riwaayaddaasi kolkaa sugnaato macnuu wuxuu noqonayaa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam waxaan lagu soo dejin waxii khaas ahoo alfaada noocana diidaya oo markaa meesha ka saaraya soo ma aragtid alfaadan waxyi gaaraan markaa lagu soo dejin markaa waxaan waxyi gaara lagu soo dejin inuu dadka u diido caadadoodana iska ahaa inuu u diido uu ka xishoonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa inta he waxi loogu diidayo lagu soo dejinayo dee sharciguna marma soo wada degin soo maa saddex iyo labaatan sano ayaa kolba uu wax soo degay alkhaamisa masalada shanaad ana ru'ya riyada asaalixatu wanaagsani min aqsaamilwaxyi qaybaha waxyiga ay ka mid tahay riyada wanaagsani qaybaha waxyiga ayay ka mid tahay waaya oo ninkani riyadiisaasi riyo fiican bay ahayd asaadisa laakiin waxyigaa la sheegayaa haddii riyadu ay tahay riyada nebiga ama ambiyada waa xaqoo iyadu min aqsaamilwaxyi weeyi asaadisa masalada lixaad anaha riyadani qad takuunu inay noqotaa suurowdo sababan sabab ay u noqoto lisharci bacdilaxkaami axkaamta bar ka mid a sharcigarayntooda inay sabab u noqoto ayaa suurogeli karta laakiin taasi waxay ku gaar ahayd markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogay markuu rasuulku joogay ayay gaar ku ahayd ma fahante waay macnii markuu rasuulku joogay calayhi salaatu wasalaam hadday cidi riyooto oo dabadeetana uu rasuulku dha waxaas waa sax waana sharci way soconaysa laakiin rasuulka dabadii qof ma odhan karo waan riyoodo waxaasaan ku riyoodo sharci buu noqday ma odhan karo axkaamtay sababta u noqotayna waxaa ka mida riyada xaqa ahi sida tusaale ahaan alfaadan halkan xadiidkani sheegaya in la diido oo kale adaanka oo kale saasoo kale waynu garanaynaa in saxaabada qaar ku riyoodeen wahaakada baabu man saba dahra faqad aada allah baabuna haadaa baabunkani baab wey man saba dahra qofka wakhtiga caayaa faqad aada allaha ilaahay buu dhibay oo uu tanaqusay oo uu wax ka sheegay weeye ciyaada billaah markaa dahrigu waa wakhtiga waa azamaan habeenka maalinta usbuuca bisha waa waktigan ayaa la ydhaa zamaankana dahri looga jeeda sida loo caayayaana nacdasha la nacdalo abaarka la habaaro hiifista la hiifo waxaan fiicnayn in lagu safeeyo waxaasoo dhan baa soo gudagelay arimahan baabkani uu ka warami doonaana waa waxyaabaha khatarta ah ee la rabo qofka muwaxidka ahi ee muslimka ahi inuu ka fogaado iska ilaaliyo si towxiidkiisu uu ugu hagaago وqwl الlahi tacaalى وmacnaa qowl الlahi tacaalى buu baabu yahay waqaaluu waxay idhaahdeen gaaladii dahriyiinta la odhan jiray maa hiya maba aha xaaladdu ilaa xayaatuna اdunyaa noloshaydan adduunyo mooyaane namuutu waanu dhimanaynaa wanaxya waanaanu noolaanaynaa oo macnuhu ma aha geeridaa horeynaysa noloshuna way dambaynaysaa sidaa kama wadaan waay waayo wowdu tartiib ma faa'iidayso markaa macnuhu wuxuu noqonayaa namuutu wanaxya waanu noolaanaynaa waanaanu dhimanaynaa ay naxya wanamuut wamaa yuhlikunaa namana halaagaayo ila dahru wakhtiga mooye wax kalena halaagi maayo unduruu ya ikhwaan waxay u tiirinayaan ihlaaggii iyo halaagistii bay u tiirinayaan ila dahri wakhtiga wuxuu alla yidhi wamaa lahum bidaalika min cilmin arrintaa cilmiyo aqooni uguma sugna inhum ilaa yadunuun may ahaan kuwa wax malaynaya mooyaane malamalunbay ku socdaan iyo ismoodsihiise arrintaa cilmi uma laha aayadda kolkaa halka laga deliishanayaa waxa weeye gaaladii hore ee dahriyiintii iyo ciddii waafaqday qiyaamaha iyo bachiga ayay markaa beenin jireen waxaanay odhan jireen qiyaama ma jiro dadku way iska noolaanayaanoo haddana way iska dhimanayaanoo tanaasukhiyo qolo la ydhaahna way jirtaa oo naftii kan ka wareegtay kanay ku wareegeysaayo fikradaha baatilka ah ee qadiimkaa imakana dadka qaar ay soo faqayaan ee ay faafinayaan waay dadka qaar baa idhaahda naftani markay ka baxda kan kan kaley gelaysaa tan markay ka baxda kanay gelaysaa waxba qiyaama ma jiro wax dhintaana xaqiiqaan ma jiro waxaan uu isku wareegayaa ataa xayawaanka marka waxaa lagu ceebeeyey ihlaagga iyo halaagista inay wakhtiga u tiirinayaan ma fahamte oo ay ka dhigayaan inuu wakhtigu isagu wax ku tasarufaayo wuxuu doono dilaayo wuxuu doonana noolaynayo wuxuu doono halaagayo ta noocaasina waa shirki iyo baatil weeyaan qaala wuxuu i wafii saxiixi saxiixa waxaa ku sugan صaxiixana halkan صaxiixaynkaa looga jeeda can abi hurayrata laga wariyey radi allahu canhu yacni nabiy nebiga inuu ka wariyey salى allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu rasuulku uhi qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yihi waa xadiiu lqudsi yu'diinii waxay dhiba ibnu aadama ibnu aadamkay dhibay yasubu dahra wakhtiga ayuu caayaya wa ana dahru ana wakhtigii baan ahay biyadi lamru biyadii gacantayda waxaa ku jira ayuu ku jira alamru arinku uqalibu leyla abeenka ayaan rogrogaa iyo wanahaara maalinta wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay laa tasubuha cayna dahra wakhtiga faina allaha huwa dahru ilahay baa wakhtiga ah marka horta yu'diinii waxay ahlulcilmigu leeyihiin saasun baa lagu wadayaa farqi baana u dhaxeeya adiyadda iyo durka farqi baa u dhaxeeya waay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa wakhtiga in wax laga sheega ama la cayaa inaanay bannaanayn oo ay muxaram tahay adiya lilaahina ay noqonayso sababtoo ah wakhtigu waa makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mid ah waxan wakhtiga ku dhex jira ee dhexdiisa dhacaya ee tusaale ahaan ah wax dadku ay jecel yihiin ama ay ka helayaan ama aba wax dadku ay karaahsanayaan oo ay ku dhib mudanayaan ee waxyaabaha noocaasi wakhtigu ma wado isagu sidiisa u tasarufi maayo ilaahay baa jala wacalaa waxyaabahan qadarayo ridaya marka wakhtiga haddii lagu caayo oo lagu dhaleeceeyo waxaan ilaahay dhexdiisa uu qadaraye uu ridayo cayda noocaasi waxay noqonaysaa in ilaahay jala wacalaa la caayayo oo la aflagaadaynaya noqonaysaa ciyaadan billaah sidaa awgeed ma bannaana wa ana dahru anaa wakhtigii ah sida ilaahay wakhtiga uu maaragtay u sheegtay xadiidkaa dambe xadiidka qeybtiisa dambaa sii caddaynaysa biyadi lamru maamulku gacantayduu ku jira anaa wax maamulaya uqalibu leyla wanahaar habeenkiiyo maalinta anaa rogrogaya oo waxay dadku jecel yihiin iyo waxaanay jeclayn iyo masaaib iyo intaba anigaa dhexda habeenkii iyo maalinka dhexdooda ridaya oo qadaraya soo ma aragti sidaa awgeed baa maaha macnuhu ilaahay waa wakhtiga qudhiisa sidaa maaha laa macnuhu wuxuu noqonayaa inaa khaaliqu dahri anaa wakhtigan abuuray anigaa maamulaya anaa ku tasarufaya waxa dhexdiisa dhacaya anigaa qadaraya macnuhu saasuu noqonaya ey ana khaaliqu dahri wey wadaadkii la odhan jiray ibnu xasm abu muxamed oo nin cilmi badan ahaa iyo ciddii ku raacday baa waxay idhaahdeen magacyada ilaahay addahru baa ka mid a ma faante laakiin ta noocaasi sax maaha culimmaduna way ku radiyeen sax ma ahaa magacyada ilaahay addahru ka mid maaha qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu alulaa annahyu waa reebista la yska reebay can sabi dahri wakhtiga in la caayo athaaniya tasmiyatuhu waa magacowga lagu magacaabay adallaah dhib ilaahay la dhibayo athaaliثa ataamulu waa in loo fiirsado fii qowlihi faina allaha huwa dahru haddaynu u fiirsannana waxaa ka soo baxaya sida ilaahay dahriga u yahay waa dahrigii iyo wakhtigiibaa ilaahay maamulaya waxa dhexdiisa dhacayana ilaahay u qadaraya araabica annahu qad yakuunu inuu qofku noqdaa suurowdo saaban mid ilaahay caayay walow lam yaqsidhu biqalbihi qalbiga yaanu ugaba qastiin isagoon isma lahayn adigu inuu ilaahay mid caayo noqdaa laga yaabaa xukunka uu soo galo oo kan wakhtiga caayaya waxa dhici karta inaanu islahayn ilaahay caay haddaba waxa khulaasadu ay tahay qofkan wakhtiga caayaya hadduu aaminsan yahay inuu wakhtigu dhibaatooyinka sidiisa u keeno ama dheefta sidiisa u keeno oo si mustaqiloo madax bannaan uu arrimahan isagu ugu tasarufaayo dee taasi waa shirkun abar waana shirkun fi rububiya soo maa oo khaaliq maca allaahi inuu jiro mudabir maca allaah ayuu aaminay markanuu caayaya hadday sababtu tahay inuu aaminsan yahay inuu wakhtigu sababu yahay waxaan dhacaya iyo masaa'ibkan iyo waxaanuu karahsanayo inuu wakhtigu sababu yahay hadduu aaminsan yahay uu sidaa u caayayna taasina waa shirkun asqar oo sabab in laga dhiga waxaan sababahayni dee shirki bay noqonaysa haddii isagoon labadaa midna aan aaminsanayn uu iska caayana waxay noqonaysaa iyaduna mid muxaramahoo dee xadiidkaa laynoogu diiday soo maaha caydaasina waxay u dhacaysaa n ciddii waxaan qadartay ee maamulkan lahayd ee abuurtay unbay ku soconaysaa ilaahay sidaa awgeed baa mar walba wakhtigii in la caayaa ay mamnuuc noqonaysa waay carabtuna way iska taqaanay oo waxaa la yidhi dee wakhtiyadu markay dhibaata wakhti wakhtiyada kamida ku dhacdo ama ay wax la soo dasraan wakhtigay la dul fuyi jireen maalin baas iyo habeen baas iyo bilbaas iyo wakhti nuxuusah iyo kan iyo kan iyo waxyaaba noocaas soomaalida qudheedana waxyaabahaas waxbaa ka soo gaadhay taasi laakiin ka mid ma aha haddii wakhtiga la idhaahdo sanadka abaar bay ahayd tusaalahaan oo intaasun la sheego ama la idhaahdo maanta maalin kulul bay ahayd ama la idhaha xalayta habeen roob bay ahayd habeen roob shubayey ayay ahayd ya ama la idhaha maanta maalin qabow bay ahayd ama bishani bil kulul bay ahayd ama bil qabow bay ahayd ta noocaasi dhib ma leh ma fahante ta noocaasi hee wax dhib ma leh maxaa u daliila inaan dhib lahayn ya wama daliil ya ikhwaan cabdishakuur wa garta marka waa tacliilis tacliil baa la idhaha kaa daliillama idhaha ya aye suuratu yuusuf bartankeeda waxaa ku soo arooray uma yaأtii min bacdi dalika sabcu shidaadu yakulna maa qadamtum lahuna sabcu shidaadun toddoba sano oo hee dardaran soo ma aragtid manii abaar ah marka aayaddaas iyo wixii la midaba ahlulcilmigu ay ka qaateen baabu tasami biqaadi lqudaati wanaxwihi baabkaasaynu ugu dambaysiinaynahay wuxuu ihi ay baabu tasami ay baabu xukmi tasami wuxuu baab u yahay xukumka ay leedahay in la ysku magacaabo biqaadi lqudaati qaadigii qaadiyaalka iyo wanaxwihi eriyada la midka qaadi lqudaat iyo meliku lamlaak iyo xakamu lxukaam iyo eriyada la midka ma la ysku magacaabayaa mise waa maya qaala wuxuu ihi maya laysku magacaabi maayo fii صaxiixi صaxiixa waxaa ku soo arooro صaxiixaynka can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiy nebiga inuu ka wariyey salى اllahu alayhi wasalam qaala anahu qaala inuu yidhi ina akhna casmin magaca ugu xunee ugu liitaa cinda allahi ilaahay agtiisa rajulun ee ismu rajulin nin magacii weeye ninkaasoo tasamaa isku magacaabay melika alamlaaki boqorkii boqorada laa maalika boqor ma jira ila allahu ilaahay mooyaane qaala sufyaanu sufyaan wuxuu ihi milu shaahanshaah oo kale weeye wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay akyadu rajulin ninka loogu cadho badan yahay cala allahi ilaahay korkiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ee wa akhbathuhu ugu xumi waa ninka magacaa la baxay qowluhu uu yidhi akhnaca yacni awdaca ugu xun baa looga jeeda waayahay oo tafsiirka noocaasee awdac muslimkuu ku soo arooray oo axmed ibnu xambal baa wuxuu yidhi camar ashaybaani abaa camar ashaybaani ayaan weydiiyey akhnac waxa looga jeedo kolkaasuu ihi awdac waaya marka calaa kulli xaal xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in laysku magacaabo melikulamlaak boqorkii boqoradu ma banaana limaada baanay u bannaanayn lianna hada alwasfu laa yasluxu ila lilah waayo wasfigani ilaahay mooye cid kaloo uu u cunamo ama u qalmaan jirin boqoradoo dhan boqorkood waayo waa ilaahay un jalla wacala sidaa awgeed ma bannaana inay cid kale ku qabsato alfaada noocaasa in la isticmaalaana waa naqsun fi tawxiid in laga tagaana waa min kamaaliha atawxiid sidaa awgeed baa abwaabtan u soo aroorinaya waayahay waxaa looga qiyaas qaadanayaa xadiidku melikulamlaak buu caddeeyey waxase looga qiyaas qaadanayaa wixii la macno ah sida qaadiqudaadka uu baabka ku bilaabay qaadiqudaad xadiidku sheegi maayo laakiin waa looga qiyaasanaya marka sax maaha inuu qofku qaadiqudaad sheegto waxaa kaloo la mid ah xakamulxukaam oo kale inuu sheegto garsoorayaasha iyo xaakimada xakamkoodii kii iyaga sii haystee sii u sii garsoorayey ee ka mas-uulka ahaa waxaa kaloo la mid ah eriyada la macnaha ah qaadiilqudaat iyo melikulamlaak iyo laakiin aan carabid ahayna luuqadaha kale ah soo ma aragtaan ama soomaali ha noqoto ama maaragta taana waxaa laga tusaaleeyey sufyaan oo xadiidka ruwaaddiisa ka mid oo caalimkii weynaa sufyaan ibnu cuyayne ah abu muxamed ayaa wuxuu hi waa sida shaahanshaah waa biluqati alfarisiya farisi weeyi ma garata macnuhuna muxuu noqonayaa shaahaan shaah iyagu waxay soo horraysiiyaan baa la yidhi jamaca halka carabidu mufradka ay ka soo horraysiiso malikul amlaak soo maaha mufradkiibaa soo horreeya jamcina u dambeeya iyagu waa cagsiga markaa shaahaan waxay ka dhigan tahay amlaak boqoro shaahna waxay ka dhigan tahay melik boqor keliya soo maa markaa isweydaari waxay noqonaysaa shaah shaahaan saasay sax ku noqonaysaa marka carabiga lagu macneeyo shaah shaahaan ay melikulamlaak marka muxuu tilmaamayaa wixii luuqooyinka kale ahee laakiin la macnaha ah magacyada luuqooyin kale laakiin kuwan la macnaha ana inaan iyaduna ay tahay maaragta waxaan bannaanay waay ahlulcilmiguna waxay idhaahdeen magacyada ilaahay agtiisa waxa ugu xun magacyada tusinaya isla weynida iyo kibirka iyo jabaruudka sooma aragtaan sida melikulamlaak iyo waxyaabaha la midka waxaana ilaahay magacyada agtiisa ugu wanaagsan oo ilaahay ugu jecel yahay magacyada tusinaya hee isdullaynta ilaahay jalla wacala la ysu duleeyo iyo in ilaahay maaragtay addoon loo yahay magacyaday ka muuqato sidaa awgeed baa xabul asmaaya ila allahi waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan weeye waxay ahlulcilmigu ka soo reebeenoo qura haddii qaadi lqudaat lagu qaydaayo iyo alfaadda la midka xaakimulxukaam iyo wadan gaara lagu qaydo oo la ydhaha tusaalahaan waa qaadi lqudaat fi sumaal ama qaadi lqudaat fi somalilan ama qaadi lqudaat fi alyaman ama qaadi lqudaat fi misra ama fi sacuudiya ama fi lbaxrayn ama fi kada meel gaara haddii lagu qaydo ama zaban gaara lagu qaydo o la ydhaha waktigaa qaadi lqudaat buu ahaa ama waktigan waa qaadi lqudaat haada ashal way dhaantaa taa hore ama waaba jaais saasay tahay haddana alwlaa tarkuhaa waxa fiican mar walba oon shaki ku jirin sida ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin biyo sharaxa kitaabka ay ku odhanayaan in la yskaga tago waaya in la yskaga tago qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye annahyu reebista layska reebay can itasami in laysku magacaabo bimaliki lamlaak waana la saabeeyo laa maalika ila allah ahaaniya ana maa fii macnaahu waxa la macnaha ahinaa miluhu dee waa la midun kamaa qaala sufyaanu sida sufyaan yidhi ee luuqooyinka kale ahi macni athaalia ama carabi ahaada ama luuqooyin kale melikulamlaak wixii la macno noqonayaana aynka athaalia tafatunu waa in la fahmo litaqliidi oo loo fiirsado litaqliidi adkaynta fii haada la isku adkeeye isku magacowga kaa la soo sheegay iyo wanaxwihi waxyaabaha la midkaa in la isku magacaabo iyadoo la jaraya biana alqalba qalbigu lam yaqsid macnaahu macnihiisa inaanu u qastin oo haddii lagaba soo qaado inuu qof magaca la yeesho uma qastiyayo macnihiisa hadduu yidhaha melikulamlaak baa la yidhaahdaa inuu macaal ilaahay dee melig u siiye ama boqor u sii yahay uu ilaahay macaal ka wen yahay dee shaki male uma jeedo sooma uma jeedi kara taa iyadoo oo macnaha ereyadana ay tusinayaan xataa qofka isku magacaabaya aanu maaragtay u jeedin ayaa haddana la diidey iyadoo wadadaa la xidhaayo ilaahayna jala wacalaa wixii keligii u qalma la diidaya in lagu qabsado araabica tafatunu waa in loo fiirsado waa fahamka la fahmee loo fiirsada ana hada liajli illaahi subxaana nahyiga la yska reebe magacyadaasi liajli illaahi subxaana ilaahay dartii inuu ahaaday iyadoo ilaahay jala wacalaa loo qadarinayo la yska ilaalinayo sifaadkiisa in lagu qabsado ayaa maaragtay magacyadan laga fogaado o laysu diiday sida awgeed baa rasuulku uhi laa maalika ila allah boqor markaa dhabi ma jiro oo wax walba lihi ilaahay mooyaane jala wacalaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk